asalaamuullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka horumarinta nabadda iyo maamul wanaagga ee raadiyaha isnay magacaygu abdaxsiis xasan muucalin toddobaadkan barnaamijka nabadda waxaan kusoo qaadan doonaa maamulka degmada mahadaay ayaa ku guulaystay in heshiis nabadeed ay dhexdhigaan beelo walaalo ah oo ku dagaalamay deegaano hoostaga degmada mahadaay ee gobolka hinshabeerada dhexe qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ka kala socday labada beelood ee walaalaha ah ee diriirtu ay dhex martay ayaa sheegay in heshiisku ay qaateen islamarkaana ay nabaddu ka wada shaqayn doonaan waxaana si wada jir ah ay u sheegeen in muhiimadda ay leedahay nabadda ay tahay in sar loo qaado lana xoojiyo heshiiska dhexdooda yaalo islamarkaana mar kale aysan dhici doonin in diriir ay dhex marto dhammaan maamulka degmada mahadaay nabadoonnada akhyaarta waxgaradka iyo ka soo qaybgalayaasha munaasabaddan nabadaynta labada beelood warsangeli iyo baare waxaan idinku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh salaan kadib ilaahay ayaa mahadle subxaanahu wa tacaalaa maalin sabdiya gelinka dambe maalin jimcaha gelinka dambe sibdi soo gelaayey may sibdiy eeday maalin sibdiya axad soo gelayso gelinka dambe waxaa dhintay laba marxuun oo midna baarre ahay kulmisweyne ahay midna warsingili ahay maguurto ahay allaha u naxariisto gacan bani aadanay ku baxeen utro ilaahay eeday qadirka ilaahayna waa la qaataa nicmadiisa waa lagu shukriyaa alla subxaanahu wa tacaalaa shartana waa lagu sabraa markay dhacday dhacdadaas xanuunka badan maalin axadaha taariikhduna shan iyo toban eeday miilaadiga bisha labay tobnaad sebtembar maamulka degmada mahadaay iyo waxgaradka degmada jowhar iyo mahadaay labada degmo nabadoonnadii shacabkaba waa soo gurmadeen si sharaf iyo karaamo leh ayaa meydkii loo aasay loona geeyey qabrigoodii intaa kadib maamulka iyo intay kaashadeen nabadoonnada waxay u istaageen sidii xabad joojin u dhici laheeday wada hadalna loo geli lahay iyo gogol nabadeed arrintaas waxay bilaabatay axad haddii meydkii la duugay wixii ka dambeeyey shaqadaas nabadaynta ayaa socotay isniin ay socoto lagu jiray talaadaa lagu jiray maantoo arbacana ilaahay mahaddiis waa noo gebagabowday waxaana waafajinay shareecada islaamka muslimaan nahay inaan amarka eebba qaadanno kuna qaadanno sunnada nabiga sala allahu calayh wasalam ayaan ku khasbannahay waxaa ku jirta nolosheenna adduunyo iyo nicmadayna aakhiro allah mahad iskale xalay saqda dhexe lix saac waxaan ku ballannay in welidamkii la jiriyo lala tashado ayagoo xor ah labada dhinacaan u kala dirnay waa jirinay waana keennay haddaan keennayna ilaa iyo saakay wacyigelin iyo waanaan ku jirnay iyo baaq nabadeed inaan ummadda u jeedinno oon dalka iyo dadka iyo diinta la fasahaadin nabaddu waa nolol waxayna nolol u tahay ninkii diin iimaan leh manaafaku ma jiro mar hadday saas tahay waxaan isla qaadannay baaqi nabadeed oon jeedinnay waa isla qaadannay haddaana si wada jira ayaan u jeedi doonnaa anigu waxaan ahay waa yeelkii nabadoonnada gobolka shabeelle jilac iyo jareer abgaal iyo shiidlo khaasatan baare iyo haddeelmaa warsagii na nabadoonkoodii aan ahay waxaana ballan qaaday inaan ku hogaamiyo shareecada islaamka ku dhaqanka shareecada islaamka ayagana waa aqbale waa muslim waxaan ku dhaqannaa shareecada islaamka iyadaa marjac noo ah hadday sulux tahay iyo hadday xugun tahayba waa isla qaadannay welidamkii labada dhinac waxay cafiyeen gacanku-dhiiglayaasha ayagoo xur ah lagu khasbin fikirkooday ka soo baxday haddii falkaanoo kala dhaco waxaa waajibaya qasqaas diyo boqola iyo in lays cafiyo ta ugu khayr badan sida culamadu noo sheegto waa cafinta cafintiay qaateen waxaan leenahay jisaakumullaahu khayran wajizaa ilaahiyadna abaal baryo waa mahadsan yihiin dadkii baxayne intay u tagaan doorkood allah ka dhigaan leenahay intii sabartayna mahad hagga gaarto annagana waa la qaadannay haddaan nabadoonnadi nahay akhyaarti nahay maamulkii degmada nahay waa aqbalnay cafinta nuucaasa kalsoonida badan leh sharafka iyo karaamaha leh waan aqbalnay si guudne baaqaan u jeedi doonnaa annagoo wada jira ee naloo jeedo na waxaan ku baaqi doonnaa ku dhaqanka shareecada islaamka iyo in nabadayn aan dhex dhignay labadaa beelood baare iyo warsangeli khaasatan kulmis weyne iyo maguurto way naga aqbaleen waxgaradkoodii ahalkoodii culammadoodii nabaddoonyadoodii dhammaan laamaha bulshada kala duwan waxay nala qaateen soo jeedinta baaqaas dadkii welidamka ahayna dhabbahaas wanaagsan ayay nagu hor kaceen waxaan leenahay gogoshaas sharaf kale ee axad bilaabatay ilaa iyo maantoo arbacaa socota haddanaan sugayna khamiis inay soo gasho sagoontida sagootinta iyo ismarxabaynta waxay gelay khamiista waxaan leenahay dadkii u dhabar adeegay gogoshaas wanaagga badan la dhigay waajibkooda gutay waxaan leenahay jisaakumullahu khayran wajizaa waan u mahad celinaa maamulka degmada mahadaay waxaan leenahay meeshiina kasii wada dadkiina u shaqeeya ummaddiinna u shaqeeya adduunyadiinana aakhiradiina u qaataan leenaha kuwii aqbala fahma allaha ka dhigo waa dad dhallinyaraa firfircoon fikir saliima leh mar labaad mar saddexaad mar afraad waxaan leenaha mahadta idinka gaarto marka insha allaahu annagoo intaa ka badanne baaqna badeedaan jeedi doonnaa goobjoogaan ahayn markhaatiyaan ka ahayn iscafinta ulidamkaa cafiyey intii muslimana waxaan leenahay uduceeya dadkaas wanaagga badan ha lagu daydo bilahi towfiiq wasalaamu calaykum salaan kadib meeshan waxaa ka dhacda musiibo dhacdaa ka dhacday xanuun badan dad islaama dhiigyoodu uu qaali yahay ayaa isku dilay haddii la dilay kabacdina waxaa isaga timida akhyaar waxaa isaga yimida maamul si howl fiican qabtay halka degmada mahaday iyo halka ka sarreeya oo ugu horreeyo madaxweyne cali guudlaawe xuseen dhammaan ishaa lagu wada haayaa dhibaatana qof ku farxaysa ma jirto allaha naga haayo anigoo ku hadlaaya afka beesha harti abgaal oo curad u ah oon meeshaan markhaati aan ka nahay dhacdada dhacday in si sharaf leh ee laysaga yimiday ee lagu walaaloobay si shareecada islaamka waafaqsan oo weliyudamkii laysu keenay laysku cafiyey laysku marxabeeyey dadkaanu dad isla dhasha waaye waa diin walaal waa dal walaal waa dad maamulku ka dhexeeyo degmadana mataqaanaa horumaray u tahay in nabad lagu soo dabaalo in sha allahu tacaalaa marka anigoo ku hadlaaya dhaqanka nabadoonnada hadda gadaalka soo biiray waxaa soomaalidu tiraa hal libaaxdaayasa ma godlataa layidhi rag badan oo dhaqanka iga yaqaano iga horreeyaa fafadha laakiin curodnimaa meesha ay soo fadhiisisay marka waxaan ka tacsiiyahaa dadkii meeshaan ka baxay oo labada dhinac ahay waxaan leenahay inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay nooma soo noqo kullu nafsin daa'iqatulmowt wa innamaa tuwafawna wujuurakum yowma alqiyaamati kaman zuxziha can innaari wa usxira aljannat jannada allah ka waraabsho dadkaas gadaashoorna ilaahay nama fidneeyo waxaan markaati ka nahay heshiis sharaf leh oo nidaam leh maamul ogyahow fadho akhyaaru fadhido nabadoonna waaweynoo uu ka mid yahay nabadoonka harti abgaal waa ka weyn yaho nabadoon soomaaliyeed waa jors cadow waa laysla yaqaanaa marka nabadoonkii soomaaliyeedna waa fadhaa si shareecada islaamkaana la waafajiyey wax kastana inay shareecada dugsan yihiin ayaa looga fakahaa marka ilaahay waxaan ka baryaynaa dadkaas dhintay ilaahay inuu kitaabkooda midi ka siiyo maamulka jirana ayagana mataqaanaa waa sharfan yihiin waxaana mataqaanaa sharfan dadka ugu sarreeya oo madaxda ah oo ka soo adeejiyey arrintan ee gogosha mataqaanaa noo fidiyey marka mahadoo ka gaartaan leenahay war mataqaanaa magiisa xiiso ma leh waa iska soo gaabihaa ana layga raalli lahado war ma aqaano hallibaaxdaaysa ma godlataa layidhi rag badanaa joogo oo iga aqoon badan oo iga dhihi og waxaan ku soo gebangabeeyahaa arrintayda ilaahay fidnadaas nooma soo celiyo dalka iyo mataqaanaa degmadaba allah noo nabadeeyo maamulkana mataqaanaa waa noo fiican yahay halkii huruuka allah ka dhigo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
fadhiga halkan aan soo fadhiistay waxa uu ku saabsan yahay kasoo qab kasoo qaybgalayaashii marxuumyaalkii labadii labada beel ka kala dhimatay ee kala ahaa reer baarre iyo beesha warsangeli taasoo haddii ilaahay ku diidin shalay talaadada aheyd gogashii ugu soo horraysay laga fidiyey degmada mahadaay maamulka qabanqaabo xoog la og suubiyey annagana haddii aan nahay beeshii mataqaanaa ee shiidlo iyo beeshii taqaanaa harti abgaal taasoon ooga soo qayb galnay dadkii isdilay xaajadoodii oo gogol ka dhigay maamulka degmada mahadaay shalayna aan gogashaas aan bilaawnay berigana ay tahay arbaco waxaa noogu soo gebagaboobay heshiiskii labadii gacan oo isgaartay ee labada meel ka kala dhintay alxamdu lilah ilaaha mahad iskale wixii lagu dadaalo waxaa la yidhi eeftooda waa la helaay waxaan u malayhaa dadkaas waxay ahaayeen dad xeeshow madaxa inta taariikhda laga sheegayana hadda wax annaga aan mataqaanaa xusi karna aan ahaynin dad dhaqanka gadaalka soo galay aan nahay inta naga horraysana dhaqan wanaagsan u horreeyey taasoo ayagana ay mataqaanaa ay garteen inay isku cafiyaan annagana aan goobjoog aan ka noqonnay haddii aan nahay beesha shiidlo iyo harti abgaal warsangeli iyo baare khaasatan kulmis iyo maguurto oo dhaqan weyn u dhaxaayay oo u dhexeeyey waxaan halkaan ku caddaynhaynaa marka inuu kusoo gabagaboobay dhibaatadii dhexdoodii ka dhacday wanaag iyo iscafin annagana aan markaati shuhuudda aan ka nahay waxaan rabnaa marka anoo aan ku warramaayo codka shiidlo amba codka beesha walamooy ahna magacayga nabaddoon arwaax abuukar sheekh xuseen loo yaqaano nabaddoon yariisow waxaa la yidhi sabab allah iskale siday ku dhacdana doqonaa tira waxaan rabnaa marka wanaaggaas gogasha laga dhigay ilaahayna ou aqbalay in annagana hadduu ilaahay ku diidin ee ilaahay aan oga mahad celinno inta mataqaanaa ku meermeertan ajir xasanaad ilaahay uu ka siiyo dadkana ay nooga noqdaan markaati oo meesha mataqaanaa gobolka shabeellaha dhexe oo u weyn yahay madaxweyne cali guudlaabe xuseen waxaan leenahay wax kasta oo dhaco oo dhibaato eh waxaan u taagannahay in maalin weliba aan ku dadaalno wanaaggeedana ilaahay ouna tuso asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu guud ahaan halkaas ayaan kusoo gabagabaynayaa dhegaystayaal toddobaadkan barnaamijka horumarinta nabadda iyo maamul wanaagga eraadi haysanaay oo aan kusoo qaadanay heshiis nabadeed oo la dhex dhigay beelo walaalo ah oo ku dagaalamay deegaano hoostaga degmada mahadaay ee gobolkan shabeellada dhexe intaan markale kuma doonno barnaamijkan madlamada sidaasiu nabadgeliyo